SBS Radio.
waxaa imaaday laba tiim ayaa joogto saddex tiim ayaa joogo tiim waa tiimkii hore liyatanka ahaa oo booliiska magaalada jooga oo wellington iyo hercatol isku daray tiimna waa tiim layihahda mid midigaalka waaye tiimna hadda waxaa soo dirtay qofka layihahda ra wasaaraha soo dirtay oo shalgalab ay yimaadeen oo markaa waxay tiimkan waxay rabaan wax documenti ah ay u diraan hall in the wall adduunka oo dhan macnaha wax caalami ah argaxiso caalami ah inay yihiin dadka yihiin in wixii ka dambeeya la raadiyo adduunka meel ay joogaan laga wada doono marka waxaa la rabaa markhaatiyaashii dadkii istemid wax gaareen dadkii wajniska ahaa cajaladihii cajaladihii laga duubay c c c c c camerada oo wadanka new zealand ogland waxaa laga duubay iyo crashes laga duubay marka waxaasaa la isku dibridooyaa hadda markhaatooyinkii aa loola qorayaa dadkii dhintana waxaa laga rabaa kulli qof kasta documentigiisi ama baasboorkiisi ama lesankiisi ama waxaasaa laga rabaa saas aawageed marka markii arrintaas dhacday oo isku dur hadda laba qof aa noo dhiman inta kale waa la wada keenay marka waxaan filayaa wixii dhan in isku soo aruuri doonaan berita lix saac marka ama beri galab ay noqonaysaa oo arbaca ana noo tahay ama maalinta tobaas mid ay noqonaysaa marka si officialna beria loo sheegi doonaa waa gartay marka caadiyan dadka muslimka markay dhintaan labaatan iyo afar saacado gudahooda la aasaa markay ra-iisul wasaaraddu ka hadlaysay iyo taliyaha booliska iyo wakhtiga la aasayo marar badan waxaad moodeysaa inay raaligelin ka bixinayeen marka muslimiintu waxay rabeen in wakhti hore la aaso anagaa dalbanay afartan sideed sac gudaheeda ku dalbanay in lagu siiyo laakiin hadda waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa wax ifakti ah oo run ah oan ku xisaabtanno oo dadkeena gudaha wadanka kula xisaabtanno dadka dibadda inaan kula xisaabtanno oo maxkamadaha adduunka kula xisaabtano oo maxkamadda inaan kula xisaabtano marka wixii hadeen hadda naga fuudaatay hadhow gadaal dambe wax kama qaban karno marka laba maalmood noo dulqaatay dheen laba maalmood noo dulqaata waxayna laba maalmood soo dhamaynana marka saas saas waa isku afgaran waa gartay soomaali ahaan imise qof baa dhimatay imisaase ku dhaawacantay soomaali ahaan iyo dhaawacii weli hadda isbitaalkii lama gelin oo askarti a weli ku xayran meel wax dhexaa noola keena rabon unbaa noola keena dakhaatiir unbaa noo imaata mooye annaga iyo dadkii toos usumaan aragn usuma usuma arkeeno oo sababta waxay diidan yihiin waxay dhaheen waxay dadkii cadsadka waa kala somaal muslimka waa kala kaan waa soddon iyo shan wadan waaye carabaa ku jirto isbaanishaa ku jiro turkaa ku jiro niman kiibaa ku jiro muslimiyaa ku jiro waxaa ku jiro maxaa lahaa maxaa nimankan ka imaaday maxaa lahaa fiji iyo indi ka imaaday marka waxay dhaheen ninka ninkan la naqaano marka dhaawaceena in lagu soo dhex dhuunto oo dhaawaceena wax la gaarsiiyo haddana wadan ahaan iyo dan ahaan ceeb nagu tahay marka intaan wax xaqiijinayno oon kala hubsinayno oon security xoojinayno oon gurug qol walba aan hagaajinayno oo dakatbeedka noo daawan dadkii hadli kala qof kasta oo garan karo qof aan usoo deenayno malene soomaali ahaan dadka dhintay waa naqaanaa laakiin dadka dhaawaca laba ah laba qof hal qof waayo qofna mission mission laga yahay qofka dhaawaca waa soo baxsanay oran gurigiisa noo joogaa oo xabad yaraa dadka ka dhacday waa la keenay wiil cusmaan yidhahda waaye hadda waa fiicanya gurigu joogaa waxaa kaloo jiro nin aan la'nahay oo marka reer kresad ahaan jiray kadibna maalbon imaaday ayaa jiro marka ninkaasaan lacna hadda dhow noogu imaaday ninkaas documentii loo yahna ma hayno marka ninkaas baa naga dhex maqan marka waxaan raadinayna dhaaco lagu jiro iyo sidiis meel kale ku maqan yahay jirto laakiin dadka dhintay waa saddex qofood nin waxaa la yihahdaa cabdiqaadir cilmi oo odaynta dooata jirah waaye nin waxaa la yihahdaa maxaa la yihahdaa muuse nuur cawaale ninna waa wiil yar oo dhalay nin yihahda aadan aadan ibrahim jeriy oo wiil yar afar jir ah waaye saddexaas aan soomaali aan ku leenahay waa garta marka dadkaas weli hadda meydkoodii dadka layna siiyey miyaay oo aaskoodii ma soo dhow yahay maya maya maya mid qof hal hal meyd oo la baxshay weli malaadaan ku sheegay meydko dhan lama bixin marka beri galab ama kala bixin doonaa saan qiyaasahayo ama beri galab aa la dugi doonaa ama maalinta xitaa la dugi doonaa maragay tahaybo meydko dhan kulli waa la fasaxaya waa garta maxamedow weerarku markuu dhacay dadka masaajidka joogay oo sawirkii ninka weerarka geystay kasoo muuqday baad ahayd bal dadka in yar u dulmar meesha aad joogtay iyo sida ilaahay kaaga badbaadiyay
haddaan waxaa kuu dulmaro maalintii jimcaha ayaa khudbadii ani khudbadii waxaan soo daahay qadar toddoba daqiiqaan soo daahay gaariga markaa gudaha soo galay baakin baa raadiyey meel kasta baakin waa ka waayey meel aan baakin ahayn oo irida geedkeeda ah ayaan dhigtay gaariga yar oo geeska yaal oo nisanka abaawka iyo baawka aad yarka ah ayaan watay meel aan maxaan ahay iridana aan iridana aan baawka ka bixi karto laakiin baakin ahayn aan ku cariiriyey markaan gaariga kasoo degay oo irida hore xiray irida dambe aan furay aan dhahay baa gabar baa ii qeylayso gadaasha gadaal gadaal joogto irida gadaal joogto walaxamed jaamaco ninkas gadaal yuu ku dilay markaan saa usoo jeestay aan gaal usoo jeestana hadda ninkii qorigii wejigu iga hayaabo madaxa qorinayo waxaana ka shidan nal nal oo isaga oo istimaalay nalkii indhaha idin galay wuu ifiiriyey ima taaban markaasuu gudbay horta er dharkaan wata iyo waxaan wata ifiiriyey horta waxaan watay jaakad jaal jaakad cad oo jaal oo jaakad cad iyo surwaal cad oo suud suced iyo nagteen iyo waxaasaan watay kaba kooya saasuu ii fiirsay qorigii wejiga ilahay iga leexshay bes hore iga dhaqaaqay marka ani waxaan fiirsay ninka wuxuu wataa koonfid helmala wataa koonfida suunba ugu xirin ka dhicin suunka u dhuujusan yahay ookiyaal wuxuu wataa oo yelow ah wuxuu wataa qori m sixteen ah wuxuu wataa shan maxaa lahaa qasnadood oo xabada ah dhexda ugu xiran wuxuu wataa maxaa la yihahdaa maxaa dhahaa afka hore waxaa ugu xiraa camero camera markaas wuu dowsan markaas kadib wuu daari doonaa afka qori waxa filmka saa duubay camerada aartaan tv saa duubay markuu dhaqaaqay oo iga dhaqaaqay oo idhaafay waxaa kala garan waya qorigan inuu qori yahay artificial ah iyo qorron inuu yahay waa ka daba tagay garabkaan soo qabtay xoog baa usoo jiiday markaasaa xeeray maxaa samaynaysaa waxa noocaana ay u bisan tahay qorigaan mashaakil ma lala gale wadu dhihi maxaa samaynaysaa qoriga baadkiisa wuxuu iga dhuftay garabka xoogaa waa tartashay xabaddii u horreysay ugu tuuray waxay iga madaxeeda dusheedii martay markay arkay xabaddii inay run tahay baa waxaan dacay saddex talaabo qaada u orad marka oradkaa ordaya meel yaroo god aa u tarkashay samadaas inaan u kacayaan labada jubad ka dhulbilaaw hadda labadii jilib jilibka bidixda xigto waxaa jirtay maxaa la dhahaa looga looga looga laf jartay marka dhulka markaan ku dhacay xabadii ilo door imaaday xabada labaadu igu tuura dara kilkishi agteeda iyo jaakadii awada ka dhex baxday jaakadii waa doloshatay marka inaan dhinto iyo waaga dhaqaaqay saddex talaabo ku qaaday saddex nin oo kaba kabihiiska bixinayay jaaskiisa kabadan insaanka inagaan raasaceen aygana ku bilaabo madaxa kala dhacay dhag dhag dhag dhag marka xabadii labadii xabadood ana ugu tuuray iyo saddexdii xabadood oo nimankaa ku tuuray baa dadkii khudbada khudbada koo socotay waxay socotaa about nearly sideed daqiiq lix toban dadka sideed daqiiq ala socotay marka dadkii oo afar boqol oo qofood oo gudaha ku jirtay xabadihii markay maqleen masaajidka wuxuu leeyahay ilaa iyo shan irdood uu leeyahay irdihii kale ka wada yaaceen dhalinyaradii iyo dadkii kulli waa yaaceen ninkan wuu soo galay qolka qolka usokayay librariga dad ordaayo ka gaarsiiyey saddex xabadood ka gaarsiiyey dad badan oo irdi ka bixin waxbadii ku bilaabay dadkii marka korka iska fufuulan qaarna hoos ay galeen qabka waa ku yimid oo halhal buu gudtay dhow dhow dhow dhow dhow dhow dhow imaamkii meeshuu ka khudbeynayay uu hoos fadhiistay mambarkii hoos fadhiistay wuu arkaya riklgaala wuu arkaya markaasuu haddana soo noqday qasadka waa gashtay waa ku ceshay qasadka ku ceshay banaanku u baxay haddana markuu banaanka u baxay buu haddana qasnaskala qore kale oo kii u dhigay qor kale soo qaatay dad naag meesha gabdho soo cararay oo gabdhihii idaa afartan shan gabdhood ee meesha ku jireen saddex gabdhoodaa banaanka usoo baxay saddexdii soo baxay jidka laamiga carara damceen midna midigta u carartay laamiga midna lada iskuuliyo ka daba imaaday saddexdii buu dilay saddexdii gabdho mid waa hindi midna waa bangladesh midna waa eritrea saddexdii waa dhinteen markaasuu qolkii wadana rab kusoo noqday markaas haddana xabadey haddana dadkii qofkii dhaqdhaqaaqayo arkay haddana madax ka saara ku dhusaa qofkii dhaqdhaqaaqayo arko marka cunugii yara hadda ku jira soomaalida aabiisa hoos ku hayo marka aabiisa iyo yar kaloo soomaali ah oo soomaali yidhaahdo ina faras yaale baa waxay ku jiraan dadka hoostooda waa nool yihiin yarkii yaraa odayu ka dhex baxay marka soo baxay marka wuu soo baxsaday wuu soo istaagay markuu yarkii arkay yarkii wala wax buu ku dhintay marka imise qof baa ku sugnayd markaas masaajidka oo khudbada dhegeysanaysay kulata tira ahaan afar boqol iyo afar boqol iyo afar boqol iyo konton inta udhexeyso afar boqol ugu yaraan ugu badnaan afar boqol iyo konton ayay tagmid waa gartay booliska imisay ku qaadatay inay yimaadaan markii la wacay wallaahi niyo arrintaas waa arrintii aan la yaabna sababta dhaqanka meeshan oo jira waxay ahayd booliska markii loo yeero two minute three minute ku imaan jireen maalin dhow waxay soo daaheen nearly fifteen minute ay soo daaheen shan iyo toban daqiiqa qaadatay ilaa markii la wacay ilaa markay yimaadeen a markii shan iyo toban daqiiqa ninkan wuxuu meesha joogay abaad wuxuu joogay shan daqiiqo ka horeysay ilaa iyo asaga shan iyo toban kilo joog meesha uu xabadaanta ku leedahay marka markuu dhaqaaqay ninka dhaqaaqiisa soo galeen markuu meesha kala aado waadan ay kuwaas khudbadooda dhamaysteen kuwaas marka khudbada dhamaysteen salaadii ay galeen saasi u istaageen buu u imaaday markuu u yimid buu saddex nin oo masaajidka sii gelaysa ugu horreysa horta ku bilaabay jaw jaw jaw saddexdii waa madaxu kala dhacay saddexdaas masaajidku soo galay masaajidka hal irid uu leeyahay marka leeyahay meel ka baxaa male nimankaas hal irid bas uu leeyahay keena wuxuu leeyahay toban iridood kan hal irid uu leeyahay iriduu soo istaagay iriduu u istaagay marka markuu irida u istaagay buu safka safka u dambeeyey waxay ahayn ilaa lix safay ahayn
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.